بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وكتابكي تسهيل الأذكار أذكارتا هي تسهيل تيدي هي فضيدين تلفضيدين ماذا يقال محل أورانيا ماذا محيبا يقال لأورانيا qabla alakli washurbi intaan lana cunin lana cabbin cunitaankii iyo cabbitaankii ka hor maxaa la odhanayaa maadaa maxaybaa yuqaalu la odhanayaa muxuu qofku odhanayaa qabla ka hor alakla cunitaanka iyo washurba cabbitaanka intaanu cunin ama aanu cabbin wuxuu odhanayaa bismi illaahi bisimki ilaahay bismi illaahi kadibna uu cunaya u cabiya markaa intaanu bilaabin ayuu bismillaahi odhanaya udkur waxaad sheegtaa min adciyati ducooyinka alintihaa marka la dhammeeyo min adacaami washaraabi qofku markuu cuntada dhammeeyo maxaa la odhanayaa ducadii la akhrisanayay alxamdu lilaah ilaahay baa mahadleh alxamdu lilaah ilaahay baa mahadleh alladii acamanii quudiyey haadaa kaah ilaahay i siiyey ee cuntada i quudiyey warasaqaniihi igu arsaaqay i siiyey ilaaha tabaaraka wa tacaala kugu galladaystay min gayri xawlin minii melihi xeelaad walaa quwatin awoodna melihi xadiiskaa waxaa soo saaray ahlu sunani ila nasaa-i ahlu sunanki nasaa-i mooy markaa taasina waa ducadii maadaa yuqaalu maxaa la odhanayaa maadaa maxaybaa yuqaalu la odhanayaa cinda ducaa'i marka loo ducaynayo lilmariidi qofka xanuunsanaya marka loo ducaynayo maxaa la odhanayaa marka qofka loo ducaynayo xanuunsanayaa laa ba'sa ma jirto dhibaato dahuurun insha allah waa dahuuroo qofkii dee xumaantii baa laga daahirinayaa in shaa allah as-alullaha ilaahay waxaan weydiisanayaa alcadiima ilaaha weyn rabal carshal cadiim waxaan weydiisanayaa an yashfiyaka inuu caafimaad ku siiyo as-alullaha alcadiima rabal carshal cadiimi an yashfiyaka inuu shifaa iyo caafimaad ku siiyo sabca maraatin toddoba jeer udkur waxaad sheegtaa min ducaa'i riixi dabaysha ducada laga akhrisanayo markay dabayluhu soo dhacaan maxaa la akhrisanayaa allaahumma innii as'aluka ilaahayo waan ku weydiisanayaa min khayrihaa ilaahayow khayrkeeda isi wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa ilaahayow sharkeeda iga ilaali ilaahayow khayrkeedana isi intaasuu odhanay allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min khayrihaa khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa sharkeedana waan kaa magan gelayaa akhrajahu xadiiskaa waxa soo saaray alimaam abu daawuud wabnu maaja marka waa xadiis saxiixa iqra waxaad akhridaa sayid alistikfaari ducada sayidka u ah ducooyinka ama istikfaarta madaxeeda ducooyinka ilaahay dembi dhaafka lagu weydiisanayo ta ugu sarreysa sayidulistikfaari istikfaarta sayidkeedu ama halka ugu sarreeya an taquula waa inaad tidhaa allaahuma anta rabbi allaahuma ilaahayow anta adigu waxaad tahay ilaahayow rabbi rabbigii baa tahay laa ilaaha ilaa anta ma jiro ilaah aan adiga ahayn ilaa anta khalaqtanii waad i abuurtay wa anaa anigu cabduka addoonkaagaana wa anaa anigu calaa cahdika waxaan ku suganay ballankaagii iyo wa wacdika wacdigaagii ma stadactu intaan kari karo acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari sharkaan kaa magan gelayaa maa sanactu ka waxaan sameeyey sharkiisa ilaahu iga ilaali abuu-u laka waxaan kuu qirayaa binicmatika nicmadaadan kuu qirayaa calaya korkayga nicmadaad isiisay baan kuu qirayaa wa abuu-u laka waxaan kuu qirayaa bidenbi dembigaygii baan kuu qirayaa fakfir lii dembigayga ii dhaaf waan dembaabay ilaahayo dembigayga dhaaf waan qirayaa fa innahu laa yakfiru ma dhaafo adunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane cid kale dunuubta ma dhaafto fa innahu laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga unbaa dunuubta dhaafa qaala wuxuu yidhi waman qaalaha qofka yidhaahdaa mina nahaari maalintii muuqina bihaa isagoo yaqiinsan qofka maalintii intaa yidhaahdaa ee famaata dhinta min yowmihi maalintaa dhinta isagoo intaa yaqiinsan qabla an yumsiya intaanu gelinka dambe gaadhin fa huwa min ahliljanna waxa uu ku jiraa dadka ahlujannaha ah ayuu ku jiraa waman qaalahaa qofka yidhaahdaa minaleyli qofka habeenkii yidhaahda wa huwa muuqinun bihaa isaga oo qofkuna uu yaqiinsan yahay fa maata ee dhinta qabla an yusbixa intaanu waagu u beryin intaanu waagu beryinna yidhaahdaa fa huwa kaasi waxa uu yahay min ahliljanna waxa uu yahay dadkii ahlu jannaha ahaa weeyaan xadiiskaasi waa saxiix albukhaari baa ku sugan yahay udkur waxaad sheegtaa ducaaa ducada kafaarat almajlisi marka meel la fadhiisto majlis kafaara gudkeeda marka meel la fadhiisto ee dee ama la kacayo ama uu dhammaadayo dee maaragtay kafaaradiisu waa maxay subxaanaka allaahuma wabixamdik subxaanaka ilaahayow xumaan adaa ka nasaha ilaahayow allaahumma ilaahayow wa bixamdika mahaddaade ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ma jiro macbuud xaqun xaq ahi ma jiro ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka ilaahayow dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waanan kuu soo noqonayaa towbadii iyo noqoshadii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo soo noqonaya waa ducada kafaaratlmajlis halkaana waxa ku dhammaaday ilaahay xamdigiisa iyo waafajintiisa iyo ilaahay baa inoo taysiiriyey bitaysiirihi tabaaraka wa tacaala imtinaankiisa waafajintiisa bitowfiiqihi jala wacala ayaynu ku dhammaynay qeybtii adkaarta tashiil aladkaar halkaa waxaynu ka qaadaynaa qeybtii afraad ee kitaabkeenna tashiil asiira yani waa qeybtii siirada iyaduna sidii hore su-aal iyo jawaab ah ayaynu iyadana kasii qaadi doonaa in shaa allahu jala wacalaa بارك الله فيكم
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته